warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkuga hayna waxaa ka mid ah maxkamadda ugu sarreysa waddanka oo meesha ka saartay dacwada laga gudbiyo guddiga doorashooyinka dalka biyo dhaamin laga sameeyey qaybo ka mid ah bariga wajeer iyo madaxweynaha hirshabeelle oo war ka soo saaray dagaalkii uu ku dhintay taliyihii saldhigga booliiska beledweyn kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waa toban iyo sideeda bisha labaad sanada labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobadan idinkuga heyna warka subaxnimo kuwa iyo kuwa kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee supreme court ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday dacwad uu xisbiga n r c kenya ka gudbiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee i e b c kiiskan ayaa ku saabsan magacaabidda xubno ku biiraya golaha hoose ismaamulka kenya waa ismaamulada kenya waxay maxkamaddu sheegtay in dacwadan ay tahay mid ku saabsan doorasho markaasi oo aan dastuuri ahayn sidaa owgeedna ay habboon tahay in loo bandhigo maxkamadda arrimaha doorashooyinka sida ku qeexan farqada koowaad ee qeybta toddobaatan iyo shanaad ee xirarka doorashooyinka waddanka hase ahaatee waxay maxkamaddu go-aamisay in guddiga doorashooyinka i b c iyo golaha hoose ee ismaamulka darandi oo arrintani daneynayay la siiyo qarashaadka kaga baxaya geedi socodka dacwadda dhinac la yskaga dhigay xisbiga waa xisbigay hogaamisa mada karwa ee n r c kenya ayaa doonaya in i e b c uu tixgeliyo sinaanta jinsiyadda marka lasoo xulanayo wakiilada sida magacaabidda ah ugu biiraya golaha waa golayaasha hoose ismaamulada si gaara dowla deegaanada darandi mandheera gaarisa embu meru iyo nairobi hase ahaatee taasi ayaanan laga ogolaan biyo dhaamin ayaa laga sameeyey qaybo ka mid ah bariga wajeer cabdiraxmaan macawiye ayaa qodobkan dhamaystiray hay-adda sultan aid ayaa qaybo ka mid ah duulooyinka bariga wajeer waxa ay ka fulisay biidhaamin maadaama xilli aad u kulul lagu jiro deegaanada bariga wajeerna aysan ilaayo hadda wax roob helin maamulka hay-adda sultan aid ayaa inooga warbixiyeen biyodhaaminta ay xilligan wadaan kulan sharafle aan isugu imaadnay waxaan rabaa marka inaan idin ogeysiiyey meeshaan anigoo ah suldaan cabdulaahi ahna hay-addan waxaa weeye suldaan aid brogram guddoomiyaheeda ama jeebankeeda waxaan rabaa inaan marka inkugu bishaarayo idinkugu sheega halkan in markaan xeriga aan ka jarnay wax yaroo biyo dhaamin ah oo dadkii abaarihii oonka aan ugu talagalnay in marka idaan bilaabna maanta aan u istaagna ayaan rabaa inaan idiin sheega intaas waxaa weeye waan waa warbixin midda kaleeta waxaan rabaa inaan u mahad celiya nimanka walaalahayna oo hay-adda haaro oo noogu deeqday hay-adda haaro oo noogu deeqday deeqdan wanaagsan oo markaa iyada biyodhaamintii ah in aan xeriga ka jirna biyodhaamin aan u wadna dhankaas iyo bariga wajeer qeybo kala duwan arintaas oo ay hergelisay hay-adda haro ayadoo soo marinaysa hay-adda sultan aid brogram sidaas ayaan hadda ka jaraynaa xeriga waxaana u wadnaa dadka tabaalaysan oo abaarta hayso oo biilaanta ah maadaama inta badan dadka reewajeer ay yihiin dad abaar ay hayso oo sayda halkan hadda lanchinkan waxaasaan ayaan ku samaynaynaa biyodhaamintaas shacabka tuulooyinka biyaha la gaarsiiyey ayaa u mahad celiyeen hay-adda sultan aid taas oo biyodhaaminta xilligan ka wado qeybo ka mid ah bariga wajeer waxaan maanta mahad weyn u celinaynaa walaalaheen sultan aid iyo haro labada hay-adood oo oo maxaa mashruuca nayto biyaha hadda daaha ka jarahaya aad baan ugu mahadsantihiin sababtoo ah xilliyada hadda dadka loo hiilin laha waa hadda maxaa yeelay oonkii ayaa sii ziyaadahay gaariga u horreyna maanta noo keeneen walaalahayn aad baad u mahadsantihiin waad garab istaagteen raggii biyaha noo keenay iyo hay-adda noo keentay iyo alaayl madaxda noo keentaan u mahad celinaynaa shalay waa oonneen daratan waa oonneen haddana maanta biyaha noola keenay alxamdulilaah ilaahaan u mahad celinaynaa laakiin dadka noo keeneen ama hayadahay ama gawaariyaasha soo qaaday dadkaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa meeshaan ceel ma qabto waxaan ku noolnahay gaari biyo ujaar laga soo qaada ku noolnahay waxaan rabnaa in noo sii saacidays waxayna soo taaran kartana soo taarata suldaaninta iyo hay-adda noo keentan waa ku mahadsan tahay eedan biyaha ugu baahneennay oon daranaa ka jira magaalada biyihii garaangariska labaatan jir aan lagala galay waxaasoo gaariga aan weliba lasoo helaynin eed aan ugu baahanay biyaha inay noo imaadaan oo noola keen isku soo wada duubu hay-adda sultaan aid ayaa xilligii abaarta deeq raashiin ah gaarsiinaysay xoolodhaqatadu ay abaartu xoolaha ka laysay iyadoo xilligan waddo dadaalada lagu caawinayo dadka danyarta ah cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer
star f m ka dhagayso garbaxarey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa ka tacsiyeeyey geerida allaha u naxariistee taliyihii saldhigga booliiska magaalada beledweyne marxuum lixile maxamed xuseen maxamuud duurdege madaxweynaha ayaa sheegay inaanan la aqbali karin shaqaaqadii shalay ka dhacday saldhigga magaalada waxa uuna faray taliska ciidanka booliiska hirshabeelle inay soo cadeeyaan falka uu ku dhintay taliyaha saldhigga waa taliyihii saldhigga magaalada beledweyne madaxweyne cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa u tacsiyeeyey qoyska qaraabada iyo guud ahaanba ciidanka booliiska ee uu ka baxayay marxuumka waxa uuna alle uga baryay inuu naxariista janno ka waraabiyo taliyaha saldhigga magaalada beledweyne lixle maxamuud xuseen waa maxamed xuseen maxamuud duurdege ayaa ku dhintay dagaal shalay ciidamada waa ciidamo ka tirsan booliiska sida gaarka u tababaran iyo kuwa booliiska maamulka ku dhex maray saldhigga magaalada waa booliiska ee magaaladaasi dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey sida ay dad ah markaasi la hadlay warbaahinada soomaaliya sheegeen kadib markii saldhigga booliiska beledweyne lagu xiray boqolaal ruux oo lagu soo qabtay howlgalla markaasi shalay ilaa iyo habeen hore laga sameeyey xaafadda buundaweyn ee beledweyne taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed ah jenaraal cabdixakiin cali afrax oo howlo shaqo u jooga magaalada dhuusamareeb ee casimada maamul goboleedka galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad xariga looga jirayay qaybo cusub oo dayactir lagu sameeyey oo xabsiga dhuusamareeba gaashaanla sare cabdulweli cilmi xuseen taliyaha qeybta guud ee ciidanka asluubta galmudug iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada ee dhuusamareeb cabdi xaashi caroole ayaa soo dhaweeyey xarig jirka qaybaha cusub ee xabsiga dhuusamareeb
intii meesha xafladda ka soo qayb gashay furitaanka xaragjarka talibanka xabsiga ayaan salaamayaa salaam bacdigeed ku soo dhowaada mas-uuliyiinta meesha isugu timid dhammaantood xabsiga dowlad goboleedka galmudug oo la rabo in la xarig jaro xafladdan lagu xarig jaro ku soo dhowaada
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay haddaana maamulka caasimadda xabsigan oo muddo dheer loo dhibaataysnaay oo dayactir lagu sameeyey oo galabta aan joogno xarig furkiisa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan leenahay cid kastoo gacan ka geysata ajir iyo xasanaadaan lasoo koobi karin ilaahi haka siiyo arrintaan aad iyo aada loogu dhibaataysnaa waayahanoo dhan dadka meelaan ku xirna ayaan weysnayn hadda xabsi kumeel gaara oo aan weynayn ayaa naloo dhisay
dhankooda taliyaha qeybta guud ee ciidanka booliiska galmudug gaashaanla sare khariif cabdulle maalin iyo taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal cabdixakiin cali afrax ayaa bogaadiyey xarig jarka iyagoona sidoo kale sheegay in uu markaasi kaasi bilaaw u yahay dayactir badan oo lagu sameyn doono xabsiyada galmudug
tobannaan jeeray fakadeen saldhigyada ka fakadeen maxabiis ka fakadeen laakiin barnaamijkaasi wuxuu soo afjarmi doonaa galabta haddii ilaahay idmo waxaan u mahad celinaynaa inaan galabta aragno ciidankii asluubta soomaaliyeed oo shaqaynaya xabsigii dhexe ee dhuusafreeba shaqaynaya dambiilayaashii oo insha allahu gacan aamina geli doona haddii ilaahay idmo annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno taliyaha gobolka ee asluubta inaan la shaqaynaan ballan qaadi doona haddii ilaahay idmo si dhow iyo iyo iyo iyo iyo si fogba inaan ula shaqayno marka hawshaana waxaa idiin sheegayaa reer galmudug haddaad tihiin inaan hadda aan gacanta ku hayno rabno mar dhow inaannu bilowno xabsiyo galgaduud ah kay galmudugna waa kaa waa dhisan yahay laakiin kuwaad ku sii gaarsii laheedeen ood wax ku soo aruurin laheedeen yacnii ayaana waxaan rajaynayaa mar dhow bilaha soo socda inay suurgeli doonaan laakiin reer galmudug ama reer galgaduud say wax ku burburiyaana yaqaanin say wax ku dhisaan ma yaqaanaan waxaan idinka codsanayaa inaad adinka naftiinu dhismaha dhinac ka qaadataan
guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa shaaciyey qabashada doorashada toban iyo kow kursi oo markaasi deegaan doorashadoodu tahay magaalada gaalkacyo oo ah goobta deegaan doorashada labaad ee galmudug qoraal kasoo baxay guddiga ayaa lagu soo bandhigay liiska toban iyo kow kursi oo doorashadooda lagu qabanayo maantay magaalada gaalkacyo maamulka koonfur galbeedaha ayaa maantay dhankooda soo gabagabeynaya doogo- deegaan doorashada labaad eh ee degmada baraaw halka maamulada puntland galmudug iyo hirshabeelle ay shaaciyeen kuraas lagu qabanayo deegaan doorashada labaad door ee dhanka iyo jubbaland guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa maantay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabanayo doorashada saddex ka mid ah kuraasta golaha shacabka guddiga ayaa shalay soo gabagabeeyey diiwaangelinta lix musharax oo markaasi ku tartami doono saddexda kursi ee maanta la qabanayo ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa wado sidii si markaasi siday u dardargelin lahayd doorashada golaha shacabka waxaana maamulkaasi uu ilaa iyo hadda shaacin doorashada kuraasta taalla magaalada garbahaarey oo ah deegaan doorashada labaad ee markaasi lagu qabanayo doorashooyinka golaha shacabka ee jubbaland madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa shaaciyey in dowladda ruushka ay maalmo gudahood duulaan ku qaadi karto dalka dariska la ah ee ukraine waxa uu hoosta ka hariiqay inay jirto astaan markaasi astaan kastooo muujinayso in xukuumadda mexico ay weerar ah isku diyaarisay tani ayaa imaanaysa iyadoo gaashaanbuurta nato ay ku andacoonaysay in ruushku uu isku dayayo inuu damacsan yahay tallaabo militari oo ka dhan ah ukraine si loogu fuliyo tabashooyinka dhinaca amniga ah oo- ee uu- ee uu qabo shalay ay ahayd markii xukuumadda moscow ay eedan kulul u jeedisay maraykanka iyadoo safaaradda maraykanka ka saartay mas-uulka labaad ee ugu sarreeya ruushka ayaa maraykanka ku dhaliilaya inuusan tixgelin dalabaad dhanka amniga ah oo uu soo bandhigay waxa uuna wacad ku maray inuu qaadayo tallaabooyin farsamo oo militari kuwaasoo aanan la cadayn